isbitaalka guud ee deegaanka bacadweyn oo muddo la kuwada reedandhisow kaas oo baahi wiyoon qabeen bulshada deegaanka walina ku qiib qaaday reedandhisowshe wasaaradda caafimaadka puntland iyo hay-adda yunisef soona si casriya lanqalabeeye munaasabadda daafurka isbitaalka iyo welibaa ku qiib galay wasiir ku-xeenka wasaaradda caafimaadka puntland gudoomiye ku-xeenka maamulka deegaanka bacadweyn howlwadeenada isbitaalka iyo marti sharaf kale ugu horeyntii weliba munaasabadda hadal kooban ku jeediyey maamulka deegaanka bacadweyne iyo oona mar ka hor kumahnagay hirgelinta isbitaalkan dhiniigkal weliba iyo dalbadeena sidii lansii dhammaystiri lahay baahiyaadka isbitaalka usaqaba furitaankii isbitaalka bacadweyn baynu isugu nimid waxa ilaahay loogu xamti naqa weeye waa ilaahay mahadiis weeye inay maanta bacadweyn yeelatay isbitaal ka mida isbitaallada maanta adduunyada ka jira oo casriga inay bacadweyn yeelato arrintaas iyada ahna waxaan uga mahad celinaynaa ugu horrayn allah marka xigana waxaan uga mahad celinaynaa wasaaradda caafimaadka hay-adda unisef tiimkii ka soo shaqeeyey ayaan uga mahad celinaynaa anoo ku hadlaya magaca beesha bacadweyn waxaanu diyaar u nahay isbitaalka inaan la wareegno waxaan la rabnaa ka codsanaynaa wasaaradda caafimaadka hay-adda unisef mr khadiija waxaan ka codsanaynaa isbitaalka waxbaa ka maqan isbitaalka waa naloo qalabeeyey waa naloo dhisay laakiin isbitaalka waxa ka maqan socodsiintii dhaqaajintii baa maqan waxaan rabnaa isbitaalka isaga in naloo dhaqaajiyo in gacanta nala kugu hayo waxaanu goobjoog u nahay shaqadii soo socotay muddada dheer inaannu maanta annagoo reer bacaadina la wareegno daafurkiisiina aannu markhaati ka ahaano ayaannu meeshaan isugu nimid waxaan kaloo rabna halkaa inaan ku soo dhoweeyo ku salaamo in allayo inta wafdi halkaa noogu timid oo wasaaraddu ay hogaaminaysa caafimaadka iyo hay-adda isbitaalka dhisaysay iyo maamulka degmada waxaan ka codsanaynaa sidii la sheegayba qaybaha dhiman oo isbitaalka ka dhiman oo daydku ugu horreeyo oo socodsiinta isbitaalku ay ku xigto ama dhakhaatiir ha noqoto ama shaqaale la soo kordhiya ha noqoto ama qalab dhiman ha noqotee cid alla iyo cidda ku shaqada leh oo ay wasaaraddu wakiil nooga tahay baanu arrintaa iyo hay-addaanu ka codsanaynaa inay noo dhammaystiraan wasiir ku-xeenka wasaaradda caafimaadka puntland cabdinaasir yuusuf xaashi oo xarigga ku jaray islamarkaana maamulka deegaanka ku wareejiyay isbitaalka iyo weliba uusoo ku hadalay muhiimadda dadka deegaanka is-uleya isbitaalku usoona ballan qaadinti dowladdiya sii wadi doonta taageerada iyo garab surmowga baahiyaadka isbitaalka maantay waxaan joognaa xarig furkii iyo la wareegiddii aan kala wareegaynay hay-addii hay-adda unisef kambanigii dhisayey iyo dowladdii maalgelisay ee germany waxa weeyaan saaga halkaas inoo joogta waxaan aaminsanahay inay qayb weyn ka qaadan doonto korna u qaadi doonto adeega caafimaadka baahida adeega caafimaadka ee gobolka mudug khaasatan deegaanka bacadweyn iyo inta hoos timaadaba waxaa halkan insha allahu tacaala aan rajaynayaa inay si fiican uga faa'iidaystaan hooyada iyo dhallaanka iyo dhammaan inta u baahan adeeg caafimaad waxaan wasaarad ahaan ballan qaadaynaa in ilaahay idamkiisa sida ay tahay looga faa'iidaysto ujeeddadii laga lahaa oo ahayd oo adeegista iyo kor uqaadista adeega caafimaadka dalkana inay ka qayb noqoto oo laga gaaro ujeeddadaas oan xaqiijinno ayaan wasaarad ahaan ballan qaadaynaa waxaan rabaa inaan halkaan uga mahad celiyo dhammaan intii ka soo qayb qaadatay inaan halkaan soo gaarro waxaan u mahad celinayaa hay-adda k f w ama dowladda germany waxaan u mahad celinayaa hay-adda unisef dhammaan tiimamkeedii kala duwanaa ee shaqadaa nala qabtay waxaan u mahad celinayaa kambanigii shaqada qabtay waxaan u mahad celinayaa dadka reer bacaadweyn maamul iyo shacabah iyo maamulka xaruntan oo agaasimaha xaruntan caafimaadka uu kow ka yahay oo qayb weyn ka ahaa dhammaystirka iyo shaqadan inay sidaa quruxda badan u dhacdo